Kitaabkii koowaad ee Muuse ee la yidhaahdo Bilowgii. Bilowgii cutubka koowaad. Bilowgii Ilaah samada iyo dhulku abuuray, dhulkuna qaab ma lahayn, wuuna madhnaa, gudcurna moolkuu dul joogay, oo ruuxa Ilaahna wuxuu ku dul dhaqdhaqaaqayay biyaha. Ilaahna wuxuu yidhi, Iftiin ha ahaado, iftiin baana ahaaday. Ilaahna wuxuu arkay iftiinkii inuu wanaagsan yahay. Ilaahna iftiinkii ayuu ka soocay gudcurkii. Ilaahna iftiinkii wuxuu u bixiyey maalin, gudcurkiina wuxuu u bixiyey habeen. Waxaana jiray fiid iyo subax, isla maalin ah. Ilaahna wuxuu yidhi meel bannaane ha noqoto biyaha dhexdooda, oo iyadu biyaha ka soocdo biyaha. Markaasuu Ilaahay sameeyey meeshii bannaanka ahayd oo wuxuu biyihii bannaanka ka hooseeyey ka soocay kuwii bannaanka ka sarreeyey. Sidaasayna ahaatay, Ilaahna bannaankii wuxuu u bixiyey samo, waxaana jiray fiid iyo subax, maalintii labaad. Ilaahna wuxuu yidhi biyaha samada ka hooseeya, meel ha isugu soo urureen, oo ciidda engegani ha muuqato. Sidaasayna ahaatay. Markaasuu Ilaah ciiddii angagnayd u bixiyey dhul, ururkii biyahana wuxuu u bixiyey bado, oo Ilaah wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay. Ilaahna wuxuu yidhi, dhulku ha soo bixiyo doog, iyo geedo yaryar oo iniinyo dhala, iyo geedo waaweyn oo midho caynkooda ah dhala, oo iniinyahoodu ku dhex jiraan, oo dhulka ku kor yaal. Sidaasayna ahaatay. Dhulkiina wuxuu soo bixiyey doog, iyo geedo yaryar oo leh iniinyo caynkooda ah, iyo geedo waaweyn oo midho dhala, oo iniinyahoodu ku dhex jiraan, iyagoo caynkooda ah. Ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay. Waxaana jiray fiid iyo subax, maalintii saddexaad. Ilaahna wuxuu yidhi, Iftiimo ha ahaadeen, meesha bannaan oo samada dhex ah, si ay u kala soocaan maalinta iyo habeenka, oo ha u ahaadeen calaamooyin iyo xilliyo, iyo maalmo iyo sannado, oo iftiimo ha u noqdeen meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd, si ay u iftiimiyaan dhulka dushiisa. Sidaasayna ahaatay. oo Ilaah wuxuu sameeyey labadii iftiin ee waaweyn si uu iftiinka weyni u xukumo maalinta iftiinka yaruna u xukumo habeenka oo xidigahana wuu sameeyey ilaahna wuxuu iyaga dhigay meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd si ay dhulka u iftiimiyaan oo ay u xukumaan maalinta iyo habeenka oo ay iftiinka uga soocaan gudcurka ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii afaraad oo ilaah wuxuu yidhi biyaha aad ha u soo bixiyeen uun dhaqdhaqaaqa oo badan oo naf nool leh haaduna ha duusho dhulka dushiisa xagga meeshii bannaanayd oo samada dhex ahayd oo ilaah wuxuu abuuray nibiriyad badda oo waaweyn iyo uun kasta oo nool oo dhaqdhaqaaqa ee biyahu aad u soo bixiyeen iyagoo badan oo caynkooda oo kale dhala iyo haad kasta oo caynkiisa dhala ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay oo ilaah baa barakeeyey iyaga isagoo leh wax badan dhala oo tarma oo biyaha badaha ka buuxsama haaduna ha ku tarmeen dhulka oo waxaana jiray fiid iyo subax maalintii shanaad oo ilaah wuxuu yidhi dhulku ha soo bixiyo uun nool oo caynkiisa dhala kuwaasoo ah xoolo iyo waxa gurguurta iyo dugaagga dhulka oo caynkooda dhala sidaasayna ahaatay ilaahna wuxuu sameeyey dugaag dhulka oo caynkiisa dhala iyo xoolo caynkooda dhala iyo wax kasta oo dhulka gurguurta oo caynkiisa dhala ilaahna wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay ilaahna wuxuu yidhi aannin inoo eg ka samayno araggeenna oo iyagu ha xukumeen kalluunka badda iyo haadda hawada iyo xoolaha iyo dhulka oo dhan iyo waxa dhulka gurguurta oo dhan oo ilaah nin buu ka abuuray araggiisa ilaah araggiisa ayuu ka abuuray isaga lab iyo dhidig ayuu abuuray oo ilaah waa barakeeyey iyaga oo ilaah wuxuu iyaga ku yidhi wax badan dhala oo tarma oo dhulka ka buuxsama oo ka sara mara dhulka oo xukuma kalluunka badda iyo haadda hawada ee wax kasta oo nool oo dhulka kor dhaqdhaqaaqa oo ilaah wuxuu yidhi bal eeg waxaan idin siiyey geed kasta oo yar oo inayo dhala oo ku yaal dhulka dushiisa oo dhan iyo geed kasta oo weyn kaasoo midho leh iniinona dhala oo waxay idiin noqon doonaan cunto oo dugaag kasta oo dhulka jooga iyo haad kasta oo hawada duula ee wax kasta oo dhulka gurguurta oo naf nool leh ayaan geed kasta oo cagaar ah cunto u siiyey sidaasayna ahaatay oo ilaah wuxuu arkay wax kasta oo uu sameeyey oo bal eeg aad bay u wanaagsanaayeen waxaana jiray fiid iyo subax maalintii lixaad